wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in xaafada xero kulan ay habeenkii xalay dhulboob ka sameeyeen iyagoo cagafyo wata ciidamada dowlada federaalk oo xasan sheekh soo dirsaday meel u dhow xaafada ayaa waxaa guri ka dhistay abshir bukhaari oo ka mid ah shaqhsiyaadka aadka ugu dhow xasan sheekh maxamuud waxaana dhulka ay dadku degan yihiin xog loogu daray isaga shacabka ku nool xaafada ayaa si qadhexe oo habeennimo waxaa usoo dhacay ciidamo hubaysan oo wata gawaarida cagaf-cagafta oo loogu talagalay inay dusha ka maraan guryaha kani waa wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka xaafadda wuxuu sheegayaa in aanay seexan si qadhexe guryahoodana loogu soo dhacay masaajidka in ay aadaan xitaa loo diiday wuxuu sheegay in hooyadiis iyo gabdhaha la dhashayba ay si xun ula dhaqmeen haddaba waa kan isaga oo ka hadlaya mucjisada xalay qabsatay saaki waxaa laga reebay arday jaamacada ahay jaamacadeeda saaki waxaa u haray xalay sagaal saaca lagu soo dheelmo hooyadey iyo walaashii qof loo naxariista ma lahan anagoo wada jiifnaa xanan lahay amrar waaye kabaxa guryaha wixii hantidii iyo alaabteenan oo nul kula dumiyey waayeeladii saaki waxaa lala dhaqmay si xun qofkii la dhaho maatida walaal waa guuraysu horhoraa loo kala tuuraayo ciidan cadibile afkaa qora leegina naaya baxnaaya wariyaa tag aana lahay mba anagoo wax xuquuqa haysanin naxanay muwaadiniinta dalka aad iyo aad anay ugu calolxunnahay aad iyo aadaan ugu qoomeynaa wallaahi bilay arday jaamacad dhigta ahay idhikaankiii waa kana aniga saaki ilaa sagaal saac qof seexda ma leh sagaal saac habeenimaa nala imaada xiligaa salaad subax qof ma aadi karaa lalahay masaajidiin nimanka wacdina waxaa lalahay qof bini'aadam ma geli karo imaamka waxaa lalahay jooji salaada magaalada ilaahi ha luu tugto sidoo kale hooyo ka mid ah dadka degan xaafadda xero kulan waxay sheegaysaa in xasan sheekh uusan nolosha u ogoleen ummadda soomaaliyeed madaxweynena aan lagu tilmaami karin uuna sheegan magac soomaaliyeed haddaba waatan iyada oo ka hadlaysa dhibaatada xalay lagula dhaqmay iyada oo hooyo soomaaliyeed ah aaduuqdariiq wey kaligiis inuu noolaada raba oo aan bulshada iyo shacabkiisa wax u ogolayn wey aan ogeynba maalin walba kii jiingad ku jira iyo kii buus ku jiray bannaanku ku quba yaa dhintay yaa noolaa asugoo ilmihiisa maaha ima kale inay noolaadaan ma og doonayo soomaalinimo iyo madaxnimo maba lagu tilmaami karo nin madaxweyneha ma matelo soomaalinima laguma sheegi karo shacabka soomaaliyeedna wux u hayaan ma jiraan shacabka soomaaliyeed oo muqdisho way dhibaataysan yihiin waa dhibaataysan nahay maalin walba meeshaan degnana ka barakiyaa waxaan ku leeyahay ma oo ninkii lahaa iyo nin ku deganaa oo dool u dhistaba kolli xoog uga qaadanaya dhibaatada dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed uu u geysanayo xasan sheekh ayaa hadda soo bilaaban waxa uuna bilaabay xilligii uu xilka soo korayey isagooba durbadii bilaabay dhulbab xoogan oo uu dadka muslimiinta ah uga xaraashayo guryahooda xasan sheekh ayaa ummadda soomaaliyeed ku noqday kansar dilaa ah kaas oo aan wax daawo lahayn in la iska dhiciyo mooye xasan sheekh waxaa ku maqan hooyooyin badan oo soomaaliyeed irintooda waxaana dhaqan xumadiisa usii dheer habaarka ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed iyo hooyooyinkooda kuwaas oo hoos iyo harsiba u diiday